habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn wararkeena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo waraaqaha aqoonsiga danjirinimo ka guddoomay safiirka cusub ee dowladda kenya shacabka muqdisho oo ka aragti dhiibtay siday u arkaan guddoomiyaha cusub ee loo magacaabay gobolkani banaadir golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka shilay qorshaha sugidda ammaanka dalka wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo shir uga qayb galay dalka masar kulamana la yeesh- kulamana la yeeshay mas-uuliyiin kala duwan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka baaqday safar uu ku tegi lahaayee dalka sacuudiga dowladda itoobiya oo beenisay war ku saabsan dowladda soomaaliya oo laga sii daayay telefishinkooda wararka dibaddana waxaa ka mid ah xaaladda caafimaad ee boqoradda u k oo laga walaacsan yahay iyo madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo fariin u diray reer galbeedka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo jimco ah khamiisi ay sii baxayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sideedda bisha sebteembar sannada laba kun labaiyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka habeennimo iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka waraaqaha aqoonsiga danjirinimo kaga guddoomay safiirka cusub ee jamhuuriyadda dalka kenya u fadhin doona dalka soomaaliya thomas kibkoza danjira thomas ayaa madaxweynaha soomaaliya soo gaarsiiyey salaan iyo sidoo kale fariin uu kaga siday dhigiisa dalkaasi kenya uhuru kenyatta waa william ruuto isagoo shacabka iyo dowladda soomaaliya uga mahad celiyey soo dhoweynta diiran ay u fidiyeen waxa uuna ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono horumarinta iskaashiga labada dalla madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay ahmiyadda ay dowladda soomaaliya ay siineyso hagaajinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo sidoo kale kan siyaasadeed iyo dhaqaalaha iyo bulsho ahaan iyo ganacsi intaba taasi oo ay ku salaysan isdhaa taasi oo ku salaysan wax isdhaafsi ay wadaagaan labada dal iyo sidoo kale iskaashi wadajir ah oo ku aadan xoojinta amniga xasiloonida iyo sidoo kale la dagaalanka waxa ay ugu yeeraan argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa danjira thomas kimboga jugbakati waxa uu u sheegay in dowladda soomaaliya ay ka gacan siineyso gudashada waajibaadkiisa diblomaasiyadeed waxa uuna u rajeeyey inuu si wanaagsan uga shaqeyn doono danaha labada dal iyo sidoo kale sidii loo hagaajin lahay xiriirka ay leeyihiin dowladaha soomaaliya iyo sidoo kale kenya markana haddii aynu fiirino ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maantay guddoomiyey shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada kaasi oo looga hadlay xoojinta qorshayaasha sugidda amniga iyo sidoo kale dardargelinta gurmadka waa dardargelinta gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen sidoo kale shirkaasi waxaa diiradda lagu saaray barnaamijka geedi socodka dayn cafinta ee soomaaliya shirka oo warbixino looga dhageystay wasiirada kala duwan ay ka mid ahaayeen wasiirka amniga wasiirka waa wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda ayaa waxaa ugu horeyntii warbixin laga dhageystay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya isagoo warbixin ku saabsan isagoo golaha wasiirada siiyey warbixin ku saabsan halka ay marayaan howlaha gurmadka iyo sidoo kale samata bixinta shacabka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen iyo sidoo kale sidii looga maarmi lahaaya waa sidii loo xoojin lahay gurmadkaasi iyadoo iskaashi xoogan laga sameynayo dadkaasna loo gurmanayo wasiirka amniga ayaa dhankiisa halkaasi warbixin looga dhageystay waxaana uu soo bandhigay warbixin la xiriirta howlgaladii ugu dambeeyey ee ciidamada qalabkii sida ay ka sameeyeen dhinacyada sugidda amniga iyo sidoo kale xasilinta deegaanada laga xoreeyey dagaalamayaasha al-shabaaba wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa dhankiisa waxaa laga dhigeystay warbixin muhiimeed taasi oo ku saabsaneyd halka uu marayo barnaamijka geedi socodka dayn cafinta soomaaliya iyo sidoo kale tallaabooyinka loo baahan yahay ee muhiimka ay tahay in la qaado kuwaasi oo uu sheegay wasiirku inay haatan meel fiican marayaan kuwaasi oo uu sheegay waa uu kusoo daray warbixinta uu la wadaagay golaha wasiirada waxaana sidoo kale ra-iisul wasaaraha ugu dambeyntii uu la dardaarmay dhammaan golaha wasiirada isagoo oo sheegay in loo baahan yahay in wasaarad weliba ay diirada saarto howlaha hortibinta iyo sidoo kale horusocodka u leh xukuumadiisa markana haddii aynu fiirno shacabka muqdisho ayaa waxa ay aragtidooda ka dhiibteen siday u arkaan gudoomiyaha cusub ee gobolkani banaadir dhowaan loosoo magacaabay yuusuf xuseen jimcaale madaale kaasi oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo soo magacaabay waryaheena mahad nuure ayaa mikrofonka la dhex qaada shacabka muqdisho
waxaa ku soo dhowaataa magaalo marxaladdii adiga ah oga tagtay marxalad ka liidata ku jirto ku soo dhowow magaalo jidadkeeda shaqaynaayaan waddooyinku wada furan yihiinaa ka tagtay magaalo jidadkeedii meel walba dhagax yaalli inaad soo aad ku soo laabatay soo dhowow waan ku leennahay meel walbana meesha laga fiiriyo waddan marka la fiirinayo waxaa laga fiiriyaa caasimaddeeda caasimaddiisa haddii caasimaddiisu soo jiidasho leedahay meelo dalxiis leedahay meelo horumara leedahay maamulkeedu fiican yahay nabadgelyadeeda laga shaqeeyo markaas caalamka wayna soo jiidan karnaa magaaladaana dhibaato badana ka jirto hab u horeyso mataqaanaa magaalada mataqana waddooyin jajaban markii la gaaro xilliga roobeedka inay mataqaanaa waddo dhan iska xirmato ay u xirmato ma aragto roob u xirmato
waadin canshuur dhiiba oo aan canshuurta luuqluuq gelin aan nahayo haddii alla kureeyo tistam iyo brogram ayaa haddii alla kureeyo naloo sameeyey lacagta naga soo xaroota kaliya haddii si oo waddada saxda ay nooga soo xarooto haddii lagu maamulo ayada kaliya waxaan dareemi karnaa inay gobolka banaadir oo dhan ay waddooyinkeeda ay dayactiri karto yuusuf xuseen jimcaale madaale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku magacaabay dikreyto madaxweyne shalay waa markii labaad ee guddoomiyaha cusub loo doorto gobolka banaadir inuu hoggaanka u qabto shaqooyin baa xad weyn ayaa hor yaalla guddoomiyaha gobolka banaadir ee cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud shala magacaabay madaale shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho oo laynla dhex qaadna mikrofoonka dalsan t v ayayna weydiinna aragtidooda ku aadan waxaa laga filanaya guddoomiyaha cusub shaqooyinka hor yaallo iyo sida ay shacabka mar kale u arkaan in lagu celiyo inuu hoggaanka u qabto gobolka banaadir magacaygu waa cawil cabdiraxmaan faarax waxaan soo dhoweynaynaa guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir madaale waxaan rajaynaynaa inuu waddanka gobolka ku soo kordhiyo horumar iyo horusocod magaaladaas run ahaantii waa magaalo lagu faano waa magaaladii ugu horreysay oo mataqaanaa yacnii caalamka ayn kula jaanqaadin karno waa caasimadda soomaaliya muqdisho haddii magaalada muqdisho laga shaqayn waayo yacnii bilicdeeda yacnii caalamka lama jaanqaadi karno marka waxaan rajaynaynaa guddoomiyaha cusub inuu soo kordhiyo horumar iyo shaqo cusub waxaana ka bedelo mataqaanaa yacnii hawlihii ka socon jiray gobolka banaadir magaalada hawleedu way iska badan yihiin waxaa loo baahan yahay jidadka biyaha fadhiista jidadkaasina biyaha mataqaanaa magaalada oo laga qaado bilicda magaalada laga shaqeeyo midda koowaad horta guddoomiye waxaan ku leeyahay soo dhowow dalkaaga ku soo dhowow xilkaan allah kula garab galo horaan kuu aragna waa ku tijaabinay hore wax waa u qabatay haddana waa rajeeyanaa inaa waxaa qabato wax ka badan aad noo sii qabato wallaahi guddoomiyaha wax badan laga filan karaa waxqabadna waa laga filan karaa dibudhacna waa laga filan karaa waxay ku xidhan tahay dadaalkiisa iyo sida ummadda uu ula macaamilto dadka magaalada degan qaybaheeda kala gedisansa ula dhaqmay ku xidhan tahay waxaa marka looga baahanya inuu dadkii iyo bulshada la kulmo oo wax badan xog uu ka qaato si uu wax uga qabto dhibaatooyinka jira ee dadka ay tabanayaan dadka soomaaliduna wax cusub uunbay iska jecel yihiin waa qof ay horey u arkeen inta badanba aad bay u dhaliilaan anugu waxaan odhan lahaa ka aragtidayda ahaan in guddoomiyaha cusub ee hadda la magacaabay inaan laga hor dhicin jaanis la siiyo wakhtigu mar kasta sidiisii hore iyo meeshiisii hore ma taagna in waxa weeye waxaa laga yaabaa waxbada- waxqabad fara badan inuu la yimaado oo uu soo bandhigo meel walbana meesha laga fiiriyo waddan marka la fiirinayo waxaa laga fiiriyaa caasimadeeda caasimadiisa haddii caasimadiisu soo jiidasho leedahay meelo dalxiis leedahay meelo horumara leedahay een, maamulkeedu fiican yahay nabadgelyadeeda laga shaqeeyo markaas caalamka wayna soo jiidan karnaa waxaan rajaynayaa wuxuu ku xushay een, maadaama nin shaqada hore u soo qabtay uu yahay een, waxaa la fiirinayaa wixii hore uu soo qabtay waxaan dareemayaa wax badan oo isbedela inaad samayn doonto maadaama hore aad usoo shaqayday oo shaqadu ay kuu bilaaban tahay Eh, sidii madaxweynuhu hore u yidhi eh, qabyo ninkeeda dhammaystira Eh, shaqo waxaan horta kaasu weynaa waxaan dareemaynaa culaysyo badan oo u baahan in aan laga leexleexan oo si daaragtii loo ba- qaabilo inay jiraan
waa markii labaad ee guddoomiyaha gobolka banaadir loo doortay yuusuf xuseen jimcaale madaale guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir shacabka magaalada muqdisho ayaa ka sugaya isbeddel muddada uu xilka hayo mahad nuure axmed raadiyaha iyo tifiga dalsan muqdisho
waa uu mahadsan yahay waryaheenna mahad nuure axmed markan haddii aynu fiirino wasiirka oo wasiirada waa shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta ayaa waxaa lagu qabtay magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar shirkaasina waxaa looga hadlay arrimo kala duwan waxaana kasoo qeyb galay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta shirka golaha wasiirada ayaa waxaa diirada waa shirka wasiirada ayaa waxaa diiradda lagu saaray xiisada ka taagan qaar ka mid ah dalalka carabta siyaasadda amniga iyo sidoo kale dhaqaalaha iyo sidii la isaga kaashan lahaa iyo arrimaha looga doodayo shirka oo ahaa midkii kont- waa midkii boqol konton iyo sideedaad ee wasiiradani ay yeeshaan sidoo kale shirka intii uu socday waxaa si aad ah looga hadlay xaaladda soomaaliya xilligani ka taagan gaar ahaan sidii dowladda federaalka soomaaliya garab looga siin lahay wax ka qabashada xaaladaha ammaanka iyo sidoo kale abaaraha wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya abshir cumar haruusi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa qeyb ka ahay shirkaasi iyagoo uu ku matalayay dowladda federaalka soomaaliya waxaana shirkaasi diiradda lagu saaray arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladaha guud ee dalalka carabta warkii habeen dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha dalsa waa naga intaa ciddii wararkay u seegaan waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel